bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal rafaylha ka dhowaada warka hiraanima idaacadda raadiyaha baydhaba sinhayta qodobada warkaana shinkudhugun soo doontaan weliba ku mid ahaa madaxweyne farmaajo oo diiday xilqaadista wasiir xunduubey ururada bulshada rayidka soomaaliyeed oo walaac ku muuji khilaafka siyaasadeed ee dhexgeli madaxda dowladda federaalk soomaaliya diiwaangelinta musharaxiinta aqalka sare oo markaas geega ku bilaawda ayta magaalada jowhar taliska booliiska hirshabeelle oo ah marha ku saari amniga magaalada jowhar deni oo digni indiri dadka falalka amni dare kajaystow gaalkacyo wasiir ku-tirsan maamulka puntland oo baabuurka laga doomay gobolka nugaal iyo diyaarad militari oo ka burbuurtay dalka suudaan rafayle dhegaystayaal weliba way raabnimo khamiis ee taariikhdu weliba kabeganta sagaalka bilo sagaalaad ee setembar sanadka lamada kun iyo labaatan kowdan taas weli hayno qodobada raabtan warkaana ankudoor kulan saaxib eela ka dhowaada warkii oo faahfaahsan rafayle dhegaystayaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo weliba sheegay inan dhaqan gal an hayn xilqaadista lagu suubiyo xubin ku-tirsan golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ilaa ay ku kooleysa si waafaqsan dastuurka kumeeldeerka ee dalka madaxweynaha cuskado qodobka sagaalaad xarafka ee dastuurka kumeeldeerka ee dowladda kumeeldeerka ee dalka oo dhigow awoodaha madaxweynaha weliba ku mid aha in xilka qaadow wasiirada wasiir dowlayaasha iyo weliba wasiir ku-xigeenada markii uu sahjeeday wasiirka koowaad oo sheegay in markaasi xilqaadista wasiirka amniga gudaha mudane xasan cunduube iyo nkukoyna sifa sharciye saadaraadeena markaas dhaqangal an ahayna xilqaadista iyo weliba magacaabista xubnaha golaha wasiirada ma ee dhaqangal ilaa markaas ku koobo hanaan waafaqsan dastuurka kumeeldeerka ee dalka iyo eri madaxweynaha madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo weliba uus adkeeyay in shaqada lafadow hadda xukuumadda ayaa atee in la dhammaystira doorashooyinka goolayaasha baarlamaanka ee ka bilowday dalka waana la sugow sii joogteynta howlaha muhiimka ee horyaala dhinihi kala isutaga ururada bulshada rayidka soomaaliyeed weliba welwel bileerinyo ku muujiyeena khilaafka siyaasadeed ee dhiniyow dhiniga awoodaha sharciga e kaasiitoo markaas shal dhexgeliy madaxweynaha mudxileyshay dhammaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba ra-isul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee maxamed xuseen rooble kaasada sababo kora inuusa saameyn kuwa dhado dhiniga degenaanshaha amniga dalka dhaqaalaha dalkii weliba raajada dadka soomaaliyeed ee ku qaban dowladnimada war-saxaafada kubahi ururada bulshada rayidka weliba laka sheegay in eed ankuonyin hanagadowka khilaafka siyaasadeed ee dhexeeyay madaxda dalkii weliba saas oo kale siling meel mareysa ka badan iyo geliyow mas-uuliyadda madaxda in xaldhab ee markaasyo ka diran khilaafka saas oo kale bulshada rayidka weliba yo sheegaynaa inyo aaminsanyiin in isla xisaabtan la-aanta qaladaadka madaxda ee dhiniga sharciga ee dowladnimada markaasi muddaha dareeray uu sababay in doorashooyinka ama sababo koro in doorashooyinka dalka reedan dhiyo ku kooyaan dowladnimada markaas laka ciribtira rabitaanka gaarka ah waraalaha kubahi ururada bulshada rayidka oo dhandheeray welibaa lankabaaqay duduubka soomaaliyeed odayaasha dhaqanka culimaa udiinka walgorodka haweenkii weliba aqoon-yahanada soomaaliyeed iniyo unsuruman si lan helo lahay xaldhab ee uu markaas laga xaqiijiyo dhammaystirka khilaafka siyaasadeed islamarkaana dhammaystira doorashooyinka dalka ka bilaawday anka dambeyntii bulshada rayidka weliba anmahadnagana beela caalamka dadaalada ankajarta geedi socodka dowladnimada soomaaliyeed weliban iyo hajeedeenaa in dadaalisho mideeyaan islamarkaana iyo ka taageran bulshada rayidka doorshow ka eedin siday lan adkay lahay degenaanshaha iyo weliba nabada dalka walaacay oo muujiyeen ururada bulshada rayidka weliba ha ku toosay xilla isu xoogaysadii khilaafka dhinaga sharciga ee andhexeeyay madaxweyne farmaajo iyo ra-isul wasaare roble kaasoo salka kahay kiiska ikraan tahliil walaay wararee kora dhegaystayaal waliba ishiinku dhugeysu doontana wararkan iyo barnaamijyadan dambe insha allah wararkaas la xiriira khilaafka siyaasadeed ee madaxda sarsare ee dowladda federaalk soomaaliya geeka oo khamiis ah welibaa la kuwadaya in guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee hirshabelle ee magaalada jowhar iyo ku bilaaban diiwaangelinta musharaxiinta siyeedka kursi aqalka sare kama tiro doona maamulka hirshabelle madaxweynaha hirshabelle cali guudlaawe xuseen iyo shaliha saari liiska musharaxiinta aqalka sare welibana la filahaya in maalintii isniinta ay hadararta inay bilaawata doorashada xildhibaanada aqalka sare iyo oo dareera doonta muddo saddex maalmood ee guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee hirshabelle weliba shaaciyanaa in diiwaangelinta musharaxiinta ay ka egta maalinta sabtida ee oo taariikhdana ka beeganta tumi kowda bili sagaalaad sanadkan lamada kun labaatii kooda welibana magacyada musharaxiinta la diiwaangeliyo shal eyna kow muuse suudi yalaxow cabdulaahi sheekh xasan axmed xasan cadow xaaji muxdiin xasan afrax doctor xasan cadaa'i cali maxamed aamiin sheekh cali cusmaan daha muxdiin sheekh daa-uud axmed maxamed cali caaf cadey yuusuf macalin xasan viladhere doctor cabdiraxmaan muuse xabad maxamed axmed nuur tarsan raagaa xasan cismaan xuuti doctor cusmaan maxamuud maxamed dufle brofesor maxamed cusmaan dhagajoon nuur maxamed geedi canjaax mukhtaar xuseen axmed cali shacbaan ibraahim cabduqaadir xanafi sheekh bashiir cabdulaahi axmed tawaad caasho xuseen abuukar cabdalle cabdi xuseen xasan ibdow muxdiin kubac cusmaan axmed macow cabdinuur ibraahim nuur fartuun cabduqaadir faarax karaama adna xasan mahad cabdi sacdiye yarow aadan nimco ibraahim yuusuf maryan maxamed kuulow zamzam cabdulaahi xuseen maxamed macalin xasan kulmiye abuukar xasan cali maqaney cabdalla maxamuud cusmaan madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaawe xuseen weliba horey uusan sheegay in maamulshays hufun qabadu doona doorashada aqalka sare taasoo markaas laka dareemay liiska aqalka sare oo markaas usu saaray dhinac kale isla hirshabelle ku guda jarnee taliyaha ciidanka booliska dowlad goboleedka hirshabelle korneel xasan dhicisow waanee taliyaha amniga doorashooyinka weliba hasaaray amaro la xiriira amniga magaalada jowhar gaar ahaan aanu ku saabsan amniga doorashooyinka la filow in dhawaanyo ku bilaabda magaaladaas afhayeenka ciidamada booliska hirshabelle gaashaanle diini rooble axmed oo warbaahinta akhriya amarada weliba sheegay in dhammaan amaradaas muhiim ata in la dhaqangeliy welibana ku mid ahaa amarada kow in laka bilaawa tumcilamada maqribnimo ama tumcilamada saac maqribnimo la roojiyay baawarta xagalow iyo weliba haanka bahow magaalada jowhar lama in la roojiyay in hubka la dhex qaado magaalada jowhar markii laku reebo haanfasax nhaysa dadaamaha amniga saddex in dhammaan shacabka ku nool deegaanada hirshabelle si dhow in la shaqeeyaan ciidamada waanay muujiyaan feejignaan badan oyoo la wadaagayaan xogta kudhina ee amniga ciidamada booliska hirshabelle afar in injaro korna askari hubaysin oo dhex lugeeyo magaalada jowhar oo markaasiti uusan kumid ahayn ahaan la xil saaray sugowka amniga si gaara la farow musharaxiinta inyo xakameyn ilaaladiyo waanayo ka ekaadan goobahayo deganyin shan in dhammaan ciidamada qalabkooda la farow inyo ka feejignaadaan in rasaasyo karidaan iyo markaasaytii langudaan waajibaad shaqa lix in markaas jarkorna qof ka haysto hub iyo weliba baawarta dagaalka magaalada dhatiye kaasoo fasaxan ka haysan hay-adaha amniga magaalada jowhar todobo in hay-adaha amniga hirshabelle tallaabo sharciga ku qaada doona cid walba oo markaas ka xadgudubta awaamiirta markaas habiyeen amaradan la xiriira amniga ee hakubay taliska booliska hirshabelle weliba ha ku toosay xilo la filow geeka in jowhar iyo ka bilaawata diiwaangelinta musharaxiinta aqalka sare saasoo kalena maalinti isniinta eh lan diyaar garoowahay inay bilaawata doorashada xildhibaanada aqalka sare madaxweynaha dowlad goboleedka maamulka puntland saciid cabdulaahi deni weliba sheegay in maamulada galmudug iyo puntland oo wadajir diyaar eyin inuu markaasiyo ka horseedan haan falalka amni darakajayso magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug welibaan ka digay xubnaha ku tirsan ururka al-shabaab inuu sii wadan falalka amni daro oo markaasiyo ka jaysan gaalkacyo usoona sheegay in laku gudubay xilligii la qari jaray haan dhibaatada jeysado weliba ila ita in laku gudubay xilligii ashuunka laka aadami jaray weliba dhammaaday in laiska dilo qof walba galabsana waliba ku horseedana qof walba oo markaasaytii arrintaas kulug lahaada iyo eri madaxweynaha puntland anka dambeyntii madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni weliba anka baaqay dhalinyarada ku tirsan al-shabaab in iyo markaasaytii asku kutabaan islamarkaana dowladii dhini ka raaxan warakubahi madaxweyne deni waliba markaasitii warkaanka kubahi madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni waliba ku toosay xili dhowr jeer oo horey magaalada gaalkacyo ku dhiyan qaraxay weliba dilal qorsheysan walow below laha dhaafi amniga magaaladu sahay koofayla dhinii kale warar dheeraade oo habahaaye weliba ay sheegaan shil baawurka dhiig gobolka nugaal ee maamul goboleedka puntland welibana la helahay faahfaahin dheeraad oo markaas la xiriiray shilkaas shilku weliba kooyay kureed markii uusa gadoomiy baawur uusu la dararay wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka puntland cawil sheekh xaamud welibana shilka markaas ku dhiyay meel miiga ee markaas kayaala gobolka nugaal wararka walibaan iskasii darahayna in shilkan uusa dhaawac eed culusa ku deri mid kumida ilaalada wasiirka kaas oo la sheegay in isbitaalka markaas lanroori kureed markii shilka weliba intaasaytii wararka intaskasii darahayna in wasiirka uusa nabad qaba inta badan shirarka kadhiyow deegaanada maamulkaas puntland weliba lang-aanayay burburka wadooyinkii oo markaas wadayaasha baawartuna xawaaro sare markaasi ku wadaan baawarta welibana inta badan waliyeelaha kudeerista dadka shacabka ee isticmaalo wadooyinka iyo inta badan ee shirarka markaasi ka dhiyaan dhulka miyiga ee idaacadda raadiyo habaydhabo siyatii sagaal dhibic shan warka hiraabnimo ku dhugu saagtan dhegeystayalanka dambeyntii diyaarad helikabtar oo leeyihin ciidanka dalka suudaan weliba ay ku burburtay koonfurta caasimada dalkaas ee khartuum goobjoogaal la hadlay wakaaladda wararka ee suudaan ee suunah weliba ayuu sheegayna in diyaaradaasi dekadhiyadii biyaha webiga cad duuliyaha diyaaradda ee weliba uusa iska dayay inuus markale uusa kudoola webiga balse diyaaraddii yaa quusatay gurmad weliba yahderi balse weliba adkaatay in diyaaradda la hela sababo la xiriira qulqulka daadadka biyaha webiga cad ee niilka taliska militariga suudaanna weli war ku saarna dhacdadaas waana shirkii saddexaad waana shirkii saddexaad waaye oo diyaarad militariga ka burburtay dalkaasiti dhowrkii isbuuci laha dhaafi warkii dhegeystayaal ishiinku dhugunsaagsan idaacadda raadiyaha baydhabo saaxib yaala raabtan isina dareysay maxamed jirow xasan jookar farsameeyey dhegeystayaal daninka dhunye